haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada ee heesaha waa ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horeeya ibraahim oo balaanfiiriyo talo ayuu ka yimid waa tahay tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana la yidhi tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a cabdiraxmaan yabarow haaruun macruuf maxamed colaad xasan cabdicasiis xuseen cismaan taloyaa soo socda jamaal axmed cismaan iyo aniga waa ku jiraa ibraahinow falastiin axmed imaanna way ku jirtaa sahre cabdi axmed lagama tegin sahre cidlo nuur xuseen bare aadan ibraahim xasan daandurey adna waad soo gashay ismaaciil xuseen farjar axmed cali sheekh iyo cabdixakiin maxamuud shirwac nuur xasan nuur bukhaari iyo jacfar kuuka iyo jaamac buulo jaamac iyo saaxiibada v o a baa layidhi dhammaantood iyagoo isku duuban dibadda iyo gudaha meelay joogaanba waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo ku aqalgalay afar iyo labaatankii bishan agost ee sanadkan laba kun toddobiyo tobanka magaalada muqdisho waxaan u rajaynaynaa ayaan axmed cismaan iyo cumar sheekh maxamuud in arooskoodu uu ilaahay ka dhigo midkii barakoobo obad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan oo loo yaqaano xusni fashon iyo waxay yidhaahdeen cali aadan maxamed iyo cabdulaahi aadan maxamed iyo maxamuud cali aadan iyo ismaaciil cali ibraahim iyo waxay yidhahdeen ustaad cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan manaas ustaad yuusuf xasan aadam iyo cabdulaahi cabdiraxmaan nishe iyo xasan cabdi cabdiraxmaan nishe iyo waxay yidhahdeen wiilo cabdiraxmaan iyo khadiijo aadan maxamed dhammaantood waxa ay jecel yihiin iyagoo dunida dacdada kala jooga inay hambali u diraan aabe ibraahim aadan maxamed iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xaawo cabdiraxmaan nishe oo waxaay yidhahdeen wiil ugu dhashay qardho ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca hooye khadiijo sheekh maxamed ayaa dhambaalkan ugu horeysa iyo caruurteeda abti doctor xasan sheekh maxamed farxaan iyo cabdulaahi hilowle sahalyare iyo cabdulqaadir muxiyadiin axmed dalha baa ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa faadumo cali sheekh mire muxiyadiin axmed iyo baarliin hilowle maxamed iyo naciime hilowle maxamed iyo seegeeda maxamed geedi iyo caruurtooda axmed hilowle maxamed wuxuu ku magac dheer yahay haatishey iyo sidoo kale asxaab kaleo fara badan baa layidhi oo ay ku jiraan dhammaan dhalinyarada xaafadda kaaraan ee magaalada muqdisho waxay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layidhi doctor yuusuf muxiyadiin axmed iyo ditoresa ilhaan axmed faarax oo koob iyo tobankii bishan agost ee sanadka laba kun toddobiyo tobanka ku aqalgalay xaafadda wajeer oo ka tirsan baa layidhi degmada kaaraan xaafaddan webiga dambeysa xaafadda wajeer oo ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho allaha idinka dhiga baa layidhi kuwii isku waara oo kala hela ubaad khayr qaba anigana waxaan ku darayaa aamiin waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe yunis daahir iyo marwadiisa hooyo saynab shariif xasan iyo cabdiraxmaan yunis iyo waxay yidhahdeen aadan yunis iyo cabdulaahi yunis iyo waxay yidhahdeen faadumo yunis qadar yunis iyo aamine yunis faiza yunis dhammaantood waxa ay joogaan kismaayo kenya iyo kanada iyo dunida dacladeeda waxaa kaloo yidhahdeen ha ka tegina abti cabdulaahi shariif xasan iyo xaaskiisa sacdiye shariif iyo zamzam xuseen iyo habaryar iisho shariif xasan iyo saygeeda kuriyow xuseen iyo dhammaanba reer shariif xasan oo dunida dacdadeeda kala jooga waxaana ay taani u dirayaan cabdi kani yunis daahir iyo saare carab maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka kenya gaar ahaan gaarisa waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin kala kulmaa bashbash iyo barwaaqa ayaanu idin leenahay anigana aamiin ayaan raacinaya gacantaada midig waan u baahane waa hees hees hees dhaaftay gacal walaal waxaa ku luuqaynaysaa sahre axmed jaamac
gacantaada midig waan u baahanaya ayaan intaas kaga gudbaynayo codkii zaare axmed ah xaggii dhambaallada haddaan ku noqonno waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasho shamso gaandi axmed iyo waxay idhahdeen ikhlaas maxamed cusmaan iyo maryan maxamed cusmaan iyo zuhuur cilmi yuusuf iyo iqra muuse afrax iyo igraan xuseen maxamed khaliif aaniso xuseen maxamed khaliif iyo waxay idhahdeen sharmaarke salaad daahir iyo hani salaad daahir iyo najmo xasan maxamed khaliif iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed khaliif iyo ilyaas ibraahim xuseen iyo zamzam cali bisle iyo macalin mahad cabdi ducaale iyo waxay idhahdeen nuuracayn cabdiraxmaan cabdulle waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho u diraan doctor axmed maxamed khaliif iyo aamino muuse ducaale oo wiil ugu dhashay bay yihahdeen gobolka hiiraan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako laanta dhagax jebis wiilkaas waxaa loo bixi yihahdeen maxamed aamiin waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya waad salaamantihiin baa lagu soo bilaabay dhambaalkan dhammaan bahda v o a gaar ahaan tabiyayaasha barnaamijka caash cuhud baa layidhi ibraahim waa tahay waan idinka guddoonnay waxaa diraya tahaniyad dhalasho ardayda jaamacadda hob university gaar ahaan baa layidhi public health class g oo kale ah baa layidhi fardowse axmed warsame degan bay ku magac dheer tahay ifraax cadow cali ifka iyo muno maxamed xuseen manaal iyo canab maxamed cabdinuur cayni khadiijo ibraahim cusmaan waa quman iyo yaasmiin axmed xasan yaaska bay ku magac dheer tahay iyo faa'iso cabdifataax maxamed oo ku magac dheer ishaqaali iyo sidoo kale yuusuf xuseen axmed iyo maxamed cali xasan iyo maxamed xasan cali iyo xaliime maxamuud tuuryare waxay ku magac dheer tahay xubbi iyo sidoo kale xuseen maxamed muuse ayaan maxamed axmed anuush buu ku magac dheer tahay iyo sidoo kale najmo sheekh yuusuf xidigta baa la yidhi iyo fartuuna sheekh aadan farta deeq maxamed cabdi habboon deeqa luula degan bay ku magac dheer tahay waa magacii kale wuu ka dheeryahay waa deeqa maxamed cabdi waxaanay ku magac dheer tahay habboon deeqa luula degan waa tahay waxay ku soo dhacday ibraahim oo gabadhaan saaxiibanaha baa beri uur bay lahayd ilmay dhalaysay marka waxaa la yidhi gabadhaad dhali doonto kolley waa gabar baa dhalaysaa baa la yidhi wiil ma aha markaasa waxaas ku qabsanay aniga iyo saddex gabdhood oo kale aan wada shaqaynayna marka labaa soo hartay aabaheedna waxaa magac buu u rabaa hooyadeedna magac bay u rabtaa caasho in lagu sameeyo way rabtaa khatro in lagu sameeyo way rabtaa marka maxaa loo bixinaya markaasaa la yidhi caasho khatra fadxi saddexdii magac baa laysku daba dhigay kii aabaheed bixiyey kii laygu saminayay kii kale marka waa caasho khatra fadxi hadda
markaad magaceeda sheegaysa inaad buug ku qorto waay aad iyo aad marka magacii buu soo xasuusiyey deeqa maxamed cabdi baa layidhi waxay ku magac dheer tahay habboon deeqa luula degan waa tahay cabdifataax maxamed cabdi baa ku jira aamine ibraahim cabdulaahina way ku jirtaa oo ku magac dheer amiisha iyo jamaal axmed cismaan dhammaan ardayda iyo asxaabta baa la yidhi waxay tahni dhalasho oo farxad leh u dirayaan ustaad faysal cabdulaahi salaad oo ku magac dheer birmed iyo xaaskiisa fardowso xasan cusuble oo maalintii isniinta aanu soo dhaafnay ee gabadhi ku dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey guduuda carwo waa tahay ducada waa caashacuud dalabka waa ibraahim baa layidhi guduuda carwo loo bixiy ibraahim
gudacarwo gogii la arkaa allaw yaa gasho anti kaa dhiga intaasoo ku duceynayna waaba ducey ibraahim ku dhan tahay caashaa mar walba dhalinyaro ahow dalabkana waa ibraahim baa layidhi marka waxaad u dalbaysa adiga gabadhaasi iyo dhegeystayaashannaba waxaan u soo qabanaynaa naftaadoon ii xasirin inaan kala xibannaa aniga way ila xunto xilliga iyo wakhtigaa isbedelay allah jacaylka xusuus ka reeb
taariikh waxaa le diiwaanka lagu qoro diiwaanka waa lagu qoraa ibraahim buugga xusuus qorka waxaad uga taallaa meel ilaahay ogyahay baa laleeyahy weyn oo weliba garbud adag loo aan dhammaanayn aan weligiis dhammaanayn hadduu biyo ku daato weli ka badbaadayo wax walba soo gaara allaileh xusuusiga dhe waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi holan
naftaada oon i xasilin xisuu naga dayliyo caqloodayo aanay jirin inaan kala xiibannaa aniga way ila xuntee naftaada oon i xasilin xisuu naga dayliyo caqlootayo aanay jirin inaan kala xiibannaa aniga way ila xuntee ka tegin milgaha wuxuun baa la xeebiyaa xildheeridiyadnigiyo xurmiyo ha ka tegin milgaha wuxuun baa la xeebiyaa xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbedelay dadkuna maaha xor gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbedelay dadkuna maaha xor gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb xanuunku intuu qalbiga xabiibi ku koobayayo xubnaha uu weli xaniban xaqooda abaaru dhigo xidhiirka dhexdena dhow xanuunku intuu qalbiga xabiibi ku koobayayo xubnaha uu weli xaniban xaqooda abaaru dhigo xidhiirka dhexdena dhow naftaydadow si xora xilkeeda ku qaari kara cid kale xujawga naftaydadow si xora xilkeeda u qaadi kara cid kale xujo hawgadhi xaal waagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbedelay dadkuna maaha xor gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuskartee xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbedelay dadkuna maaha xor gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb waa hagaaga codkii cabdi holland iyo heestii allah jacaylka xusuus ka reeb intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni faashan ayaa dadka ugu horreeya ka mid a iyo cali aadan maxamed iyo cabdulaahi aadan maxamed maxamuud cali aadan iyo ismaaciil cali ibraahim iyo ustaad cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan waxaa loo yaqaanaa manaas iyo ustaad yuusuf xasan aadan iyo cabdulaahi cabdiraxmaan nishe iyo xasan cabdiraxmaan nishe iyo wiilo cabdiraxmaan nishe iyo khadiijo aadan maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan baa layidhi waxaanay jecel yihiin inay gaarsiiyaan hambalyo dhalasho aab ibraahim aadan maxamed iyo marwadiisa sharaftale baa layidhi xaawo cabdiraxmaan nishe oo bishan aanu ku jirno sideedaad toddobadeedii wiil ugu dhashay magaalada qardho ducada waa v o baa layidhi wiilkaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo ustaad sulaymaan rooble caateeye iyo sumaya dayib maxamed iyo ladan xasan cali iyo waxay yidhahdeen sumaya diiriye maxamuud iyo maxamed axmed muuse iyo cabdiraxmaan xasan cali iyo cumar axmed cokiye maamulka iyo macallimiinta iyo ardada iskuulka big ben private school of english oo ku yaalla bay yidhaahdeen caasimadda jabuuti gaar ahaan balbala waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad gaarsiiyaan ibraahim axmed ow barre iyo waxay yidhaahdeen marwo saynab cabdiwahaab cabdi oo wiil uu ugu dhashay jabuuti wiilkaasina waxaa loo bixiyey khaalid ibraahim axmed waxaana ay leeyihiin khaalid allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horreeya aabe cabdi aadan nuur iyo xaaskiisa hooyo shugri cilmi sahal guuleed iyo carruurtooda aabe cabdi sugule ducaaley xaaskiisa hooyo nadiifo cabdi guuleed iyo carruurtooda axmed duraan warsame xaaskiisa iyo carruurtiisa ayaan la yuusuf cabdixakiin maxamed cigaal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa sadiiq aadan gaab xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed cabdirashiid yaasiin xaaskiisa iyo carruurtiisa weriye waa la yidhi cabdirasaaq cali deelle iyo weriye ayaanle cabdulaahi jaamac iyo mahad cabdiraxmaan xaaji xuseen iyo cali guhaad diriyey anwar cilmi faarax warqaddu way dheer tahay dhowr baa ka hartay aan raaciyo cabdiweli cali leyris baa ku jira iyo sidoo kale cabdinaasir guuleyd iyo nasteexo axmed xasan iyo mursal geelle garawaxo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo suways gallad geelle iyo caasho cabdiweli dhammaan asxaabtaasi oo dhan ibraahino waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan waxaana ay ka tirsan yihiin baa layidhi dhammaantood maamulka iyo shaqaalaha idaacadda redio daljiro cabudwaaq iyo dhammaan reer cilaanleh waxay hambalyo aroos u dirayaan farta ifraatiga baa layidhi nasteex cabdi sugulle ducaale waxaan ku magac dheeryahay nasteex qanciye iyo marwadiisa xamdi cabdi aadan nuure oo iina ku magac dheer xamdi xarago oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud gaar ahaan baa layidhi xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan aanu ku jirno sideedaad ee sanadka laba kun toddobiyo toban waxaan leenaha bay yidhahdeen allah idinka yeelo labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ducada waxaa dhin waa caashucudi daandure iyagaaba duco ibraahim oo annaguna aamiintaan ku darayna waa tahay waxaan noo baaqayaa hooyo xaliimo yuusuf xasan iyo habaryar xaawo yuusuf xasan iyo abti cabdiraxmaan yuusuf xasan bukhaari iyo habaryar faadumo yuusuf xasan iyo habaryar waxay yidhahdeen ruqiyo yuusuf xasan iyo alqiima sheekh maxamuud iyo maryan sheekh maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen zahre sheekh maxamuud iyo asli sheekh maxamuud iyo muraayad sheekh maxamuud iyo sacdiye sheekh maxamuud iyo farxiyo sheekh maxamuud muuse sheekh maxamuud ibraahim sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud cusmaan sheekh maxamuud cali sheekh maxamuud iyo bishaar ibraahim sheekh maxamuud iyo waxay yidhaahdeen saciid macalin maxamuud iyo khatra xasan sheekh maxamuud iyo xamdi nuux iyo aanise muuse sheekh iyo nasre cali aadan iyo nafiise cali aadan naciimo cali aadan iyo cabdiraxmaan muuse sheekh maxamuud dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad ku raaxaysataan oo bashbash iyo barwaaqo iyo ubad qarqaba eebin kala siiya aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim ow dhinacii nasiinadaanu soo gaaray iyo heestii dabacsanayd aanu ku nasan lahayn mar kale damci xume jacaylka daandaansi badanaa waa diradiraale ninkuu maalin taa dago ama uu la helo dabar ayaa diifka abadkii dusha aad ka garataa haye
duudkaaga
aad buu dadka u jilciyaa soo ma
xagtimihiisa laga garanaya
isma qariyo miya ibraahim qaar qaar qarsoomaa jiro la qarsan karee may kana sheegin mise kan qarsoomi karaaba jacayl weli ma gaarin may kaas weli waa waxba u dhiman hadafuu ku jiraa meel ma helin waa tahay yaa ku luqaynaya heestan waa hees aad u macaan sidaan qiyaaso ibraahim dad haddaad isqabataan codkii axmed mooge liibaan
شعرك قطع ضراني وهدي
dhaafno codka fanaanka axmed mooge liibaan dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horreeya aabe yunis daahir iyo marwadiisa hooye saynab shariif xasan iyo dhammaan baa la yidhi iyo baa la yidhi cabdiraxmaan yunis waxa uu joogaa dalka kenya aadam yunis oo jooga kanada maxamed yunis oo jooga kenya iyo sidoo kale cabdulaahi yunis waxa uu joogaa south africa iyo faadimo yunis oo joogta kenya iyo khatro yunis waxay joogtaa kenya waxaan ka helay sida dhambaalkan loo soo qoro waaba nooc gaara waa tahay waan ka helay aamine yunis waxay joogtaa iyana kenya iyo faa'ise yunis oo joogta kismaayo iyo starlin yunis oo iyana joogta baa layidhi kenya dhammaan reer yunis daahir waxay kala joogaan daafaha caalamka inkastoo halkan aan lagu soo koobi karin baa la yidhi iyo sidoo kale abti cabdulaahi shariif xasan iyo marwadiisa sacdiye shariif iyo zamzam xuseen iyo habaryare iisho shariif xasan iyo shaygeeda baariyow xuseen iyo dhammaan reer shariif xasan oo kala jooga daafaha caalamka waxay ambalyo u dirayaan cabdiqani yunis daahir iyo sahre carab maxamed orooskoodu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan gaarisa ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay cabdiqani iyo sahra orooskoodu ka dhacay gaarisa ibraahim maxaa ku ducaynaysaa waxaan leenahay arooskiina eebahedin kale sii ubad kheyr qaba aamiin waa tahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed khaliif maxamuud iyo hooyo faadumo cawaale cusmaan iyo xaliimo maxamed khaliif iyo ubax maxamed khaliif iyo maryan maxamed khaliif iyo xasan maxamed khaliif xuseen maxamed khaliif iyo cabdiraxmaan maxamed khaliif iyo waxay yidhahdeen timiro xaayow xalane iyo xaawo cali cadow iyo farxiyo cabdulaahi diiriye iyo farxiyo cumar babaay iyo aamine xasan xuseen waxayna ay jecel yihiin inay taanid u diraan doctor axmed maxamed khaliif iyo aamino muuse ducaale oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan waxaanay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiya maxamed amiin allah ka dhigo kii soo kora oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca amiin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horeeya marka hore baa layidhi waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha e v o waa tahay gaar ahaan baa layidhi ibraahim yare iyo caashe cadde ibraahim yare iyo caashe cadde talo ma adigaa la haystaa so qofkan sheega yaa kale
waa tahay waxaan maqli jirnaa hawnimaa xoogeen aqraha cadaabin waa tahay aabe aabe axmed aasha waxaa weeye mataqaanaa ah adiga haddii nala yidhaahdo maaragtay caashe cadde iyo ibraahim yare ibraahim yare iyo inaa- inaa qaadato waay waa tahay
sewa adiga waaba amaanta ugu fiicane waa taa waa qaadanay ibraahim baa soo jeediyey marka ugu horeysa baa layidhi dadka diraya waxaa kow ka ah aabe axmed awbare cabdulaahi iyo hooye xaliimo aadan weli iyo rumaan axmed awbare iyo sureer axmed awbare iyo aamine axmed awbare nimco axmed awbare iyo faadimo axmed awbare iyo muxyadiin axmed awbare iyo cumar nuur axmed awbare iyo leyla axmed awbare waxay kala joogaan jabuuti maraykanka iyo dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan mudane baa layidhi ibraahim axmed awbare iyo marwo seynab cabdiwahaab cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti caasimada jamhuuriyadda jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi khaalid ibraahim axmed waxaanu leenahay khaalid yarow soo barbaar oo noqo kii anfaca dadkiisa dalkiisa diintiisa qaraabadiisa iyo adduunka oo dhan baa layidhi waa tahay aamiin aamiin aamiin waa lagu soo daray anna aamiin kalan ku daraya ibraahim waa hagaaga dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray hodan cali bikolo iyo waxa ay yidhaahdeen xaawo cali bikolo iyo cabdikariin cali bikolo iyo axmed cali bikolo iyo maxamed cali bikolo iyo hooyo hindo iyo hooyo faadimo cali nuur iyo waxay yidhahdeen sukurey nuur iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiye dhaqane iyo cadey cadaane iyo waxay yidhaahdeen injineer borow iyo kamas faarax waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan xaawo cali ibraahim iyo muxudiin cali bikolo oo aroos waxaana ay dhammaantood taanid gaarsiinayaan xaawo cali ibraahim iyo waxay yidhahdeen muxudiin cali bikolo oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskeenna aamiin bashbashii barwaaqan inaad kala kulantaan ayaan rabi kaga baryaynaa anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna haddaan ku daro ibraahim intaadan soo qaban heesta xigta taaniyada aroos wacan waxaa diraya baa la yidhi hodan cali bikolo iyo xaawo cali bikolo iyo cabdikariin cali bikolo iyo axmed cali bikolo iyo maxamed cali bikolo waxaa kaloo ku jirta hooyo hindo iyo hooyo faadimo cali nuur iyo sokorey nuur iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiye dhaqane iyo caddeey cadaaney iyo saaxiibo kaloo fara badan waxay dhammaantood tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada xaawo cali ibraahim iyo muxyidiin cali bikolo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxle iyo ducada waxaa la yidhi waa dhankiina waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhankii heesaha dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heesta halkudhigeed uu yahay isii naftaan arkooday maxaa tiri ibraano
isii naftaan arkooday hees la yidhahda ayaan dhegeystayaashana u cayaaraynaa ha in wax walba la naqdi ibraahim ma fiicnaha sidaa te waxaan maqli jiray waa rabaa waxaa lagu waayay roob haya haddaad tiraada maanta waa inuu roob soo daa marka Da- isii daraabka in- laga ilaali maa leedahay in ilaahay keena maan roobka iskama soo daaya marka isii naftaan arkooday maxaa u diideysaa adiga waa codkii macaanaa ee nimco habi
isii naftaana koday tooda maxaa ergaya urba jecelaan murayne ha aadinda meel kaleeto isii naftaana koday tooda maxaa ergaya urba jecelaan murayne ha aadinda meel kaleeto jacaylka ku aamin lafta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aasina adigu muuji jacaylka ku aamin lafta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aasina adigu muuji ogsoonow inaan ku jeclahay ana lafyuu mooda mylife ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana lafyuu mooda mylife ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga adkeeba lamaha dhexdeena markaan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso abaal maraxiiskahayga adkeeba lamaha dhexdeena markaan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso abaal maraxiiskahayga fogaana ramidu ku ragtay indhahan keliga u firsha naftaydanu oomantaada la taag aqligay irdhoobin fogaana ramidu ku ragtay indhahan keliga u firsha naftaydanu oomantaada la taag aqligay irdhoobin ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibak yaa xabiibi naku bendhamimtaana waa ujeedada caashaqayga
waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqonno dhambaalkan waxaa diraya macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin cabdulaahi sheekh muuse xasan iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadawe macalin cumar xuseen kaariye iyo macalin cabdulaahi garaad cali iyo macalin liibaan cabdi faarax iyo macalin cabdiweli maxamuud cilmi iyo macalin ismaaciil cumar weheliye iyo macalin maxamed cabdi nuur iyo ugu dambeyntii macalin axmed xuseen ah, kaariye dhammaan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan macalin maxamed salaad maxamed iyo xafso saalax xaashi oo ay gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynil ee xaafadda ciise cabdi baa layiri waxaana loo bixiyey gabadhan waxaa loo bixiyey mishkaad maxamed salaad oo aad tahay maalin magac cusub oo kusoo maraya waxaa loo bixiyey mishkaad maxamed salaad maxamed soo barbaar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax u tarta aamiin waxaa noo baaqaysa hooyo luul aadan xuseen iyo cabshir axmed cusmaan iyo faa'iso cabdulaahi cusmaan iyo caasho axmed cusmaan iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid macalin iyo muxudiin axmed cusmaan iyo nasro maxamed mukhtaar iyo jamaal axmed cusmaan waa wariyaha v o a iyo mulki cabdulla cabdiraxmaan iyo saamiyo jamaal axmed iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo waxa ay yidhahdeen yasmiin maxamed cabdi iyo ugu dambaysta cabdifataax maxamed cabdi dhammaantoodna waxa ay taani u dirayaan cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii bashbashii barwaaq aad kala kulantaan oo aad nolol raaxo badanna kala kulantaan aamin ayaan leenaha hambalyo dhalasho wacan waxaa diraya baa layidhi aabe maxamed cabdulaahi mire iyo hooyo ayaan cali faarax iyo aabe cabdiraxmaan cali maxamed iyo hooyo saado cabdulaahi iyo dhammaan caruurtooda oo kale ah baa layidhi sundus maxamed cabdulaahi mire iyo cali maxamed cabdulaahi mire canab maxamed cabdulaahi mire iyo deeqa cabdiraxmaan cali iyo maxamed warsame cabdiraxmaan iyo dhammaan saaxiibo kaloo fara badan waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi guuleed cabdiraxmaan cali maxamed iyo ramla maxamed cabdulaahi mire oo aroos oo meherkooda uu ka dhacay baa layidhi magaalada torono ee dalka kanada bishan aanu ku jirno sideedaad sideed iyo tobankeedii waa sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan ilaah uga baryaynaa bay idhaahdeen guurkooda guur kheyr leh inuu ilaahay ka dhigo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeya aamiin dhambaalkana caasha waxa uu ku bilowday idaacaddan tallaabsatee soomaali kaafisaay guud ahaan caalamka oo idil v o a laga wada dhegeystaa ammaanta waxaa iska leh waa shaqaalaha v o a waaw annagaa ugu horeyna markaa soo maa ilaa annagaa ugu hor maqalna
waa tahay waxaan habay yidhaahdeen ayeeyo xabiibo axmed iyo dhammaanba reer axmed muumin guuleed iyo adeer xasan xaashi xayow iyo eedo maryan xaashi xayow iyo eedo shamso xaashi xayow iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi cabdi xaashi iyo xabiibo cabdi xaashi iyo cusmaan cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo saygeeda iyo xaliimo cabdi xaashi iyo xasan nuur cabdi xaashi iyo hodan cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo xaayow cabdi xaashi xaayow iyo waxay yidhahdeen eedo dhaah maxamed iyo caasho cabdi xaashi iyo eedo wiilo cabdulaahi iyo cabdul axmed sheekh iyo firdowso axmed sheekh iyo dhammaanba ilmo xaashi xaayow iyo guud ahaanba waxay yidhaahdeen reer xaayow maxamed waxaana ay joogaan soomaaliya iyo duniya dacladeeda waxayna jecel yihiin iyagoo isku duuban inay taanid gaarsiiyaan aabe cabdi xaashi xaayow iyo marwadiisa farxiya axmed sheekh xasan oo wiil ugu dhashay waxa ay yidhaahdeen dhuusa mareeb waxaana wiilkaas loo bixiyay yidhaahdeen axmed taajir cabdi xaashi xayow ducaduna waa xaggiina caasha wiilkaa maxaa ugu ducaynaysaa axmed taajir waxaan ugu duceynayaa horta axmed taajir waa layidhi sida magaciisa ka muuqata magac wanaagsan baa la siiyey marka magaciisa wanaagsan allah u aqbalo waa tahay heesteed noo raacanaysaa waxaan soo qabanaya ibraahin ow heestan waaye waaye qudhaada kusoo xasuusin doonta haye heesta magaceeda maa noo sheegtid anagii anigii dhegeystayaasha maa heesta magaceeda noo sheegtid haye aawey hee ka waran inakiin is arkoonay miya haaway araggiis ma iloobin codkii waxaan la ooyaa la ooyaa aawada isma arkeynin ayaantan ada iloobay axdigii oon la heeninayow imow hees bay ku bannaan tahay codkii faaduma qaasim hilowle iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa weelajireen kugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale kulmayna haddii alla idmo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo